bismillaahi raxmaan raxiim subax wanaagsan dhegaystayaal qodobada warka raadiyo muqdisho saaka aad ku maqli doontaan haddii eebba idmo waxaa ka mid a wasiirka warfaafinta ee xukuumadda soomaaliya gudoomiyaha gobolka banaadir iyo mas-uuliyiin kale ayaa xalay waxa ay soo gebagabeeyeen oo ay soo xidheen tarxilmiyeedka ka baxa warbaahinta qaranka oo sanadkan ay ka qayb galeen siddeed iyo labaatan degmo oo ka tirsan gobollada dalka gudoomiyaha gobolka banaadir iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka socda maamulka gobolka banaadir ayaa waxa ay kormeer ku tageen degmada kaaraan si ay ugu kuurgalaan howlaha uu maamulka u hayo bulshada soomaaliyeed wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa gaaray magaalada garowe ee gobolka nugaal kadib markii uu gaalkacyo uga qayb galay heshiis ay kala sixdeen maamulada puntland iyo galmudug wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta ee xukuumadda soomaaliyana waxa uu soo dhoweeyey in la meel mariyo sharciyeedka isgaarsiinta qaranka qodobada dhanka arrimaha dibadda aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dowladda sacuudiga ayaa waxa ay sheegtay inay fashilisay weerar lala damacsanaa masjidka maka ee barakaysan
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda fmk dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aaladda satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
waxaad maqasheen qaar ka mid ah qodobada warka ee saaka raadiyo muqdisho dhegaystayaal unihayo taariikhdan waxay ku beegan tahay rabadaan siddeed iyo labaatan sanada kun afar boqol soddon iyo sideed dhanka kalena ku asteysan afar iyo labaatanka juun sanada labada kun iyo todoban iyo toddobada warkii oo faahfaahsan wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda soomaaliya iyo gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa xalay si wadajir ah usoo gabagabeeyay tartan cilmiyeedka warbaahinta qaranka oo sanadkan ay ka qayb galeen siddeed iyo labaatan degmo oo ka kala tirsan gobolada dalka gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa hambalyo u diray tartamayaashii ku guuleystay tartanka xalay isagoona shacabka ka codsaday inay xoojiyaan la shaqaynta amniga si looga hortago dhagarqabayaasha iyo sidoo kale maleeshiyaadka al-shabaab kuwaas oo nabadda kasoo horjeeda guddiga tartan cilmiyeedka warbaahinta qaranka qaabilsana ayaa iyana dhankooda waxa ay soo jeediyeen in bulshada loo daabaco boogaag ay ku qoran yihiin su-aalihii iyo jawaabihii ka baxayay warbaahinta qaranka si ay dadka soomaaliyeed iyo jiilka soo koriyaba uga faa'iidaystaan cilmigaas haddaba warbixin dhammaystiran oo arrimahaas ka hadlaysa waxaa inoo diyaariyay waryaheena maxamed xasan macalin waytka kana mid ahaa guddiga tartanka
soo gabagabeynayay tartan cilmiyeedka warbaahinta qaranka oo ay ka qayb galeen siddeed labaatan degmo ayaa xalay lagu soo gabagabeeyey stuudiyaha sideedaad ee rediyo muqdisho waxaana si wadajira u soo xiray wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda soomaaliya injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan yariisow iyo gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho mudane taabid cabdi maxamed sidoo kale munaasabadda xiritaanka tartan cilmeedka warbaahinta qaranka waxaa kaloo ka qayb galay guddiga tartan cilmeedka agaasimaha telefishinka qaranka soomaaliyeed agaasimaha rediyo muqdisho ee agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta mudane cabdifataax daare jeyti ee agaasimaha rediyo muqdisho oo hadal kooban ka jeediyey munaasabadda ayaa uga mahad celiyay tartamayaasha ka qayb galay tartanka sida quruxda badan ee ay u soo bandhigeen aqoontooda isagoo mahadcelin gaara u jeediyey daadiyayaashii iyo weliba guddiga tartanka oo u dhabar adeegay muddada uu tartanka socday waxaana uu ka codsaday madaxda wasaaradda iyo maamulka gobolka banaadir inay gacan ka geystaan sidii aqoonta uu tartanka xambaarsanaa bulshada loogu daabici lahaa waxaan dhaxalnay inta barnaamijka u socday dad badan oo saaxiibo ah dad badan oo aan wada hadli jirin inay wada hadlaan sida caawaba ay dhahar oo sanaaga iyo wartan wadda gobolka banaadir ah u wada hadlayeen isu ammaanayeen isu bogaadinayeen runtii gobolka banaadir waxa uu taabageliyey in degmooyinkaas kala duwan ee kolba heer joogaya ay wada hadlaan waxaa barnaamijkan ku tartamay baydhabo oo gobolka baay ah iyo shibis oo gobolka banaadir ah degmooyin kale oo sidaa la mid ah iyaguna oo gobolada dalka ka mid ah runtii dhammaantoodna waxay qayb ka ahaayeen taabagelintiina waxaa xusid mudan barnaamijkan inta ay socdeen waxaa hayanay oo inta ugu badan oo shidaalka aan ku shaqeynaynan ahaa dhiirigelin dad soomaaliyeed oo dalka gudihiisa iyo dibaddiisa jooga oo noola soo xiriiraya saacad saacad ee, fariimo noo soo marinaya baraha bulshada ama si gaara noogu soo dirayay ee, naguna bawaadinaya runtii shaqada aan hayna caawa waxaan joognaa gebagabadii runtii ee, hal qodobaa jira oo guddiga barnaamijka aad uga dardaarmeen sanad walbana la sheego guddiga waxaa guddoomiye u ahaa maxamed abubakar axmed macda oo wariyaasheena ka mid ah taftiryaasha warbaahinta qarankeena ka mid ah qodobkaa wuxuu yahay in dadka soomaaliyeed ee barnaamijka la socday ay mar walba soo codsadaan su-aalaha dadka la weydiiyo u badan su-aalo taariikh ah weliba hadda bishan su-aalahan waxay u badnaayeen juun bilihii maadaama xorriyaddii dadku dowladagooda ay ku jiraan ee, dadkii soo halgamay sidii xorriyadda lagu helay oo keedka aan kasoo xunnay oo xataa qaarkood haddii la gogolgareeyo ay dad si kasta u raadiyaan ay keeni waayeen waxyaabaa ugu weyn oo dalbanayaan waxay ahayd in buug looga sameeyo si ay dadka soomaaliyeed uga faa-iidaan marka waan rajeyn doonaa guddiga fariintooduna idiin soo gudbiyey wasiirka iyo guddoomiyaha gobolka in kaalinta ay ka geysan karaan in lasoo daawaco aqoontii bishan barnaamijka ku socotay la helo agaasimaha telefishinka qaranka soomaaliyeed mudane liibaan cabdi cali ayaa sheegay in sanadka soo socdo ay wax badan ka bedeli doonaan tartan cilmiyeedka warbaahinta qaranka isagoo xusay in tani ay tallaabo wanaagsan tahay oo mudan in la joogteeyo maadaama sanadkan lagu soo kordhiyey in muuqaalo laga soo duubay degmo weliba bulshadana lala wadaagayay si ay u bartaan horumarka ka jira degmada habeenkaasi tartameysa mudane guddoomiye waxaan mar kale rabaa inaan cusboonaysiiyo mahadcelintii ee, aan horena u sheegnay habeenkii tartankan la furaya ee ahayd inaan mar kale aada ugu faraxsannahay aadna idinkaga mahad celinayno in gobolka banaadir lixdii sano ee barnaamijkan uu soo socday shan sano oo ka mida isagu si isdabajooga uu ee, fanka u bixinayay ama uu barnaamijkan u maalgelinayay ee, uu isku keenayay degmooyin iyo deegaano iyo gobollo kala duwan ee kala fog oo aan qaarkood fikiro badan kala haysan eh, markay noqoto dhinaca juqraafiyadda iyo eh, waxyaabaha ay degmo kasta caanka ku tahay iyo maaragtay taariikhdeeda Een, tod- eh, sanadkan wuxuu barnaamijku aad xiise badan ugu lahaa inay ku jiraan contentis cusub oo ka duwan kuwii hore oo ay ka mid yihiin in degmo kasta lasoo profile gareeyey la tegay meelaha ay caanka ku tahay een, eh, beledweyn laga soo hadlay eh, waxa ay caanka ku tahay dhahar oo maaragtay dad waayajoog ah oo lixdameeyadii intii aan dal- markii xorriyadda dalku qaatay iyo ka hor noolaay loo tegay oo laga soo qaaday waxyaabo la xiriira degmadooda waxyaabaan aad u xasuusto garbahaarey aa ka mid ah in laga keenay qisooyin qaarkood ay fani ahaayeen kuwo kalena ay xiise badan lahaayeen oo taariikh la xiriira marka een, mar kasta oo barnaamijku qaybta dhexe uu soo gaaro kalabarka waxaa la keenaya macluumaad la xiriira degmada lagu baranayo halka markii hore ay dadku si eh, eh, iyagu istaakatuura markii hore ay u u wadaagi jireen macluumaadka agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta mudane cabdiraxmaan yuusuf sheekh al cadaala ayaa uga mahadceliyey madaxda wasaaradda iyo maamulka gobolka banaadir taabagelinta tartanka isagoo adkeeyey in xoogga la saaro sidii cilmigii laga bartay tartanka ama laga korsaday looga dhigi lahaa buwaag oo ay tixraac uga dhigtaan jiilka soo koraya Ee, waxaa kaleeto runtii maaragtay ee, ammaan iyo bogaadin mudan dhallinyarada soomaaliyeed ama aqoon-yahanada soomaaliyeed ama dadweynaha soomaaliyeed ee ka qayb galay dulqaadkii ay muujiyeen Ee, dabcan wixii maaragtay anigoo ku hadlaya magaca maamulka wixii maaragtay khaladaada ee maaragtay naga dhacay ama wixii gaabisa ama wixii daawadayaasha ama ka qaybgalayaashu ay tirsadeen ee, waan ka raaligelinaynaa Ee, waxaan hubaa inaysan ahayn wax maaragtay cid lagu xumeynaayo ama cid loogu darnaanaayay Ee, runtii mudane wasiir iyo mudane guddoomiye barnaamijkan wuxuu ahaa ee, barnaamijka ugu maaragtay saameynta badnaa barnaamijyada tartanka ee socday Ee, waana runtii dhaqan uu sanadahan dambe hormuud ka ahaa oo keenay in warbaahinta soomaaliyeed oo dhan ay ku daysato oo iyagana mudan runtii in laga bogaadiyo maaragta laguna ammaano sida ay bishaas barakaysan oo dad badan ay mashquul ku ahaayeen in ay maaragta ka shaqeeyaan wax nolosha iyo nabadgelyada iyo maaragtay ee, horumarka kasoo horjeeda in taas bedelkeeda dhallinyarada soomaaliyeed ee meelaha kala duwan joogay ee, maaragtay muxuu ahaa warbaahinta ka shaqaynayay iyo dadkii ka qayb galay ay u saamaxday in dadka soomaaliyeed ay siiyaan jiha ka duwan taas oo ah in cilmi iyo aqoon iyo waayo aragnimo iyo wadaniyad iyo wax soo saar lagu lagu tartamo in la isbarto gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho mudane taabid cabdi maxamed ayaa ugu horeyn hambalyo u diray tartamayaasha warta nabadda ee ku guulaystay tartanka sanadkan iyo weliba tartamayaasha dhahar oo kaalinta labaad soo tiigsaday waxaana uu xusay in tartanka uu yahay mid fududeeyey inay isku bartaan dhallinyaro badan oo ku kala nool gobollada dalkeena soomaaliya waxaan leeyahay hambalyo oo hambalyo buuxda ayaan u dirayaa degmada dhahar oo runtii si wanaagsan uga qayb qaadatay aan oo dadaalkeeda muujisay oo soo gaartay ilaa kaalinta ugu dambeysa oo gashay kaalinta labaad runtii oo la tartantay walaalahood ee degmada saaxiibada ay yihiin isbarteen isdhexgaleen ee warta nabadda hambalyadaas oo aan u diraya degmada dhahar waxa ay tahay aan waa la wada tartamay degmooyin badan ayaa ka qayb galay ee gobo- gobollada dalka oo dhan laakiin aan aqoonta iyo iyo iyo iyo iyo runtii asluubta iyo iyo sidoo kale aan iyo firfircoonida ay muujiyeen ilaa iyo ay kasoo gaaraan finaalka ama kama dambaysta waan oga hambalyaynayaa aan waxaan leeyahay aan guushu labadiina waa idin raacday qof keliya ma aysan raacin labadiina guushu waa idin raacday maadaama aad soo wada gaarteen idinkoo isku hambalyaynaya ee gabagabo ku dhamaatay marka waxaan leeyahay hambalyo aan hambalyada kale waxaan u jeedinayaa aan saaxiibaday ee warta nabadda oo ay ugu horreysay guddoomiyaha saynab maxamuud warsam waxaan leeyahay saynab hambalyo hambalyo adigoo oo muddo kooban jooga oo sida ay ku ammaaneen aan dadka warta nabadda ku nool oo aad haween walba kala qayb qaadanaysa waxaan ku leeyahay hambalyo taa waxay dhiirigelin u tahay aan degmooyin kale oo dhan ee gobolka banaadir aan lix iyo tobanka degmo waxay tusaale ka qaadan doonaan warta nabadda siday ugu istaagtay gaar ahaan aan guddoomiyaheeda oo muujisay runtii dhiirigelin ay u suurtagelisay aan aqoonta keliya maha laakiin dhiirigelin ay u suurtagelisay degmada warta nabadda inay caawa koobka ku guulaysato gudoomiyaha gobolka ayaa tacsi u diray dadkii dhowaan ku dhintay qaraxii ka dhacay caasimadda waxaana ugu baaqay shacabka inay xoojiyaan la shaqaynta ciidamada nabadgelyada si loo xoojiyo amniga caasimadda loogana hortago dhagaraha ay maleegayaan maleeshiyaadka al-shabaaba waxaan rabaa fursada inaan uga faa'iidaysto aan inaan ku aan baraarujiyo aan saaxiibada warta nabadda iyo dadka oo toddobiyo tobanka degme ee gobolka banaadir aan howlaha amniga ee socdo aan waxaan fadlan aan u baaqayaa dadka inay inay nagala shaqeeyaan howlaha amniga oo aysan keliya ku hadlayn hay-adaha amniga oo keliya ama boolis ha noqoto ama nabadsugid ha noqoto ama qaybo kale ha noqoto kala duwan ama maamulka gobolka ha noqoto keliya inaan lagu hadlayn laakiin dadku ay kala qayb qaataan waayo waxyaabaha ee aada noo soo noo taabanaya waxaa ka mid ah dhacdooyinkii maalmahan dhacayay ee ama dad ha ku dhintaan ama ha ku dhaawacmaan ugu horreyn waa ka tacsidinaya ilahi naxariista janna ha ka waraabiya intii ku dhimatay intii dhaawacantana ilahi ha shaafiyo aan amniga haddii aad kaalin badan nagu siisaan ubaxyada ee naga baxay ee runtii cadowga ay ay ay bartilmaamsadeen bartilmaamsadeen ma dhici lahayn haddii aad haddii aad aan dhammaan loo wada istaago waxaan ku kalsoonahay in nabadda iyo iftiinka iyo nuurka baxay aan ilaasho karno wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda federaalk iyo soomaaliya injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow oo soo xiray tartanka ayaa ugu horeyn maamulka gobolka banaadir uga mahadceliyey taabagelinta tartanka isagoo hambalyo taa lamid ah u diray tartamayaasha kala galay kaalimaha koowaad labaad iyo saddexaad oo kale ah warta nabadda dhahar iyo shibis oo ka kala tirsan waa gobolada banaadir iyo sanaaga caawa waxaa markhaati ka wadanahay in barnaamij muddo laga soo shaqeeyey juhdi la geliyey aan soo gabagabaynayno ugu horeyn waxaan u hambalyeynayaa degmada warta nabadda oo ku guuleysatay sidoo kale degmada dhahaar oo runtii kaalin iyadana muhiima ka qaadatay guusha waxaa iskale caawa waa hal degmo ma ahee dhammaan degmooyinkii ka qayb qaatay barnaamijkan isaga ah waxaan si gaara ugu mahad celinaya anoo ku hadlaya magaca wasaaradda warfaafinta iyo dowladda federaalkaba gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho iyo maamulka gobolka oo runtii taabageliyey la-aantoodna aysan suurageli lahayn in barnaamijkan uu dhaco la-aantood aysan suurageli lahayn in inta dhalinyaro ay ka faa'iidaysatay barnaamijkan aqoonta ka korarsatay aysan ka heli lahayn inta isdhexgal bulsho ee soddonka casho ee ramadaanka socday laga faa'iidaystay iyadana aysan ahayn waxaan lasoo koobi karin waa fududahay in barnaamij noocan oo kale la qabto laakiin diyaargarowga barnaamijka iyo sida juhdiga loo geliyey iyo intaasoo degmo la gaaro waxay ku tusaysaa siday uga go-an tahay wasaaradda warfaafinta in wacyigelinta iyo isdhexgalka bulshada iyo isgaarista wasiir injineer yirisow ayaa uga mahadceliyey howlwadeenada warbaahinta qaranka iyo guddiga sida gaarka ah isu xilqaamay in bulshada la gaarsiiyo cilmi waxaana uu xusay in tartankan uu noqon doono mid ay dhiirigelin u sameyso dowladda soomaaliya
aada iyo aad ayuu u mahadsan yahay saaxiibkay maxamed macalin xasan waadka oo warbixintaas aadka quruxda badan inooga diyaariya tartanka cilmiyeedka ka baxayay warbaahinta qaranka oo ay ka qayb galeen siddeed iyo labaatan degmo oo ku kaliyaal gobolada dalka ugu dambeyntiina ay ku guuleysatay degmada warta nabadda ee gobolka banaadir wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalk ee xukuumadda soomaaliya ayaa waxa uu gaaray magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal kadib markii uu gaalkacyo kaga qayb galay heshiis ay kala siixdeen maamulada puntland iyo galmudug maxamed muuse tarsan ayaa warbixintan soo diray
wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisyada soomaaliya cabdi faarax saciid juxa oo kasoo kici timay gaalkacyo ayaa soo gaaray magaalada garowe ee caasimada puntland waxaana soo dhoweeyey qeybaha bulshada rayidka mudanayaal ka tirsan labada gole ee puntland maamulka gobolka nugaal iyo kan degmada garowe socdaalka wasiir juxa ee puntland ayaa salka ku haya wadashaqeynta dowladda federaalk soomaaliya iyo dowlad goboleedka puntland iyo sidii xal waara looga gaari lahaa dagaalada soo noqnoqday ee puntland iyo galmudug horey ugu dhex maray magaalada gaalkacyo duqa degmada garoowe xasan maxamed ciise goodil oo wasiirka kusoo dhoweeyey magaalada garoowe ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin imaashiyaha garoowe wafdi ka socda dowladda federaalk soomaaliya sababtuna waxa weeye horaan u sheegay oo wasiirkii maaragtay ugu waxqabadka wanaagsanaa ee soo mara puntland xilligii ay maaragtay ay dowladda ahayd sidaa darteed maantana isagoo wasiirkii arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ah inaannu soo dhoweyno
wasiirka arrimaha gudaha horumarinta reer miyiga iyo dowladaha hoose axmed cusmaan cilmi axmed karaash waxa uu sheegay in puntland ay soo dhoweynayaan wafdi kasta oo ka socda dowladda federaalk soomaaliya ayna la shaqayn doonaan cid walba oo federaalka iyo cid walba marti oo caaday u leeyihin inay sidaa u soo dhoweeyaan iyo si ka wanaagsanba waxaan leedahay ku soo dhowow aad iyo aadna waa lagu faraxsanahay adiga iyo kuwa kuwa kaa waaweyne waxaadka yimaadaan sidaasaanu reega lagu nahay inaanu ku soo dhoweyno waad mahadsantahay wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta soomaaliya cabdi faarax siciid juxa waxa uu sheegay inay wadajir u shaqeeyaan shacabka iyo puntland si looga hortago cid kasta oo duulaan ku ah nabadda dalka waxaana uu goobta ka sheegay inay puntland imaan doonaan wafti ka socda dowladda federaalk soomaaliya oo uu horkacayo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo
madaxweynuhu waa soo socdaa halkaa la weyno doonaa waxaana rajayn doonaa in meel ay si weyn oo aad u ballaaran halkaa looga soo dhoweyn doono sidii markii horeba aad ugu bara soo ballaanbaxdeen oo ugu dabaaldegteen markii dowladdan la magacaabay ama dowladdan la doortay anugu aad baan gaar ahaan ugu faraxsanaya inaan kusoo laabto markale halkan dowladda federaalkana way soo socotaa waxaan jeclahay inaan idinla wadaago inaad ilaashataan amniga iyo wadajirkeena amniga iyo wadajirkeena inay ilaashataan khataro badan baa jira oo soomaaliya dambanan ka jira oo dhibad badan baa jira puntlandna markan gaar ahaan bay khatarahaas ay uga jiraan waxa keliya oo looga badbaadi karaana weligeedna looga badbaadi jirin marka waxlahaas ay yimaadaanna wadajirka shacabka iyo dowladda iyo dadkeeda ayaa ahayd
wasiir juuxa ayaa maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaana uu qayb ka ahaa dadaallo xal loogu raadinayo soo afjaridda colaadihii gaalkacyo ku dhex maray puntland iyo galmudug waxaana uu garowe ku sugnaan doonaa maalmaha soo aadan isagoona kulamo la qaadan doona madaxda ugu sarraysa puntland iyo qaybaha bulshada maxamed muuse tarsan warbaahinta qaranka soomaaliya magaalada garowe
mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya oo xilal horey usoo qabtay iyo sidoo kale maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxa ay soo dhaweeyeen in dowladda mareykanka ay xayiraada muddada dheer saarneed ka qaado sheekh mutaar robow cali abuumansuur oo ka mid ahaa al-shabaab wasiirkii hore ee wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan fiqi ayaa waxa uu sheegay in arrintan ay wax badan horseedi karto
dadkii laga oo soo afghanistan tegay oo lagu soo tababaray inuu ka mid ahaa marka runtii dooyinkan dambena wuxuu ahaa nin ma aragtay ay isla jaan qaadi waayeen kooxda argisada al-shabaab tan iyo markii ay isku dhaceen ninkii godane ahaa ee hore loo dilay marka in muddo ahba runtii wuxuu isaga noolaa gobolka bakool iyo iyo nawaaxigaas marka tan waxay ka dhigan tahay in uu wadahadal hoose in muddo ahba ku jiray oo markii aniga xataa aan joogay oo aan dowladda ka mid ahaa waa jiray wadahadalkaasi laakiin inkastoo aan u mana u ofar garaynay oo aan u dalabnay in uu ka iskasoo isa soo dhiibo oo ka tanasulo ka mid ahaanshaha kooxda argagixisada al-shabaab haddana runtii waa ku adkeed inuu ogolaado oo soo galo oo dowladda usoo
dhanka kale mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in muddooyinkii dambeba ay jireen wadahadallo u dhexeeya dowladda soomaaliya iyo sidoo kale mansuur ruubow abuumansuur oo ka tirsan al-shabaab balse markii dambe lagu guuleystay wasiirka warfaafinta ee maamulka koonfur galbeed ugaas xasan cabdi maxamed ayaa waxa uu sheegay in tani ay tahay in tani ay muhiimad gaar ah leedahay
wuxuu ka soo jeedaa gobolada koonfur galbeed soomaaliya waana nin deegaanadan u dhashay oo oo caanna ka ahaa xilligii eh, maxaakiimta iyo shabaabku ay joogeen intaba hase yeeshee ummadda soomaaliyeed guud ahaanba waxay u aragtaa in mas-uul heerkaa ka joogay ururka gumaadka ummadda soomaaliyeed ee cunaqabateyn caalami ah dhinaca eh, dhaqaalaha iyo dhinaca eh, da- la socodkiisa iyo dhaqdhaqaaqiisaba ah, la yidhaahdaa waa laga qaaday guud ahaan sharaf weyn bay u tahay ummadda soomaaliyeed waxayna tilmaamaysaa marka ummadda soomaaliyeed in ay eh, si tartiib tartiiba ay eh, uga soo baxayaan dhibaatooyinkii jiray hogaamiyaasha sarsare ee shabaabna ay garwaaqsadeen laakiinse dee mukhtaar eh, ma hayno weli meeluu ku hadlay oo uu yidhi madda aygii ahaa eh, ka mid ahaanshaha nimanka waan oga baxay oo afcad uu ku sheega ma hayno laakiin guud ahaan waa soo dhaweynaynaa ummadda soomaaliyeedna waa soo dhaweyn
codadkaasna waxaan kasoo xigaynay idaacadda v o eda oo bahawagla ah wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda soomaaliya gaar ahaan raadiyo muqdisho qodobo kale oo warkeena kamid ah ayaana dhegeystayaal inay soo gudbi karin waqtiga oo nagu yar awgiis balse dhanka dibadda waxaa kamid ah dowladda sacuudiga ayaa waxa ay sheegtay inay fashilisay weerar lala damacsanaa masjidka barakeysan ee maka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka sacuudi carabiya ayaa sheegtay in ciidamada ammaanka ee dalkaasi ay fashiliyeen waxay ku tilmaameen weerar argagixiso oo la qorsheynayay in lala bartilmaameysado masjidka barakeysan ee maka wasaaradda arrimaha gudaha ee sacuudi carabiya ayaa sheegtay in dhismo ay ku jireen dhowr qof oo doonayay inay weeraro iyo qaraxyo fuliyaan ay ciidanku isku gadaameen kadibna uu qarax ka dhex dhacay dhismaha ayaa burburay waxaana dha- waxaana ku dhaawacmay kow iyo toban qof oo ay ka mid yihiin askar ka tirsan ciidanka booliiska shan qof oo mintidiin ah ayaa waxaa la leeyahay hadda waa la xiray oo xabsiga ayaa loo taxaabay kadib markii baaritaan lagu sameeyey sida ay saraakiishii boolisku sheegayaan malaayiin qof oo muslimiin ah oo ka kala yimid daafaha caalamka ayaa isugu soo aruuray magaalada maka dhammaadka bisha rabadaan si ay u cun- si ay u cumreystaan saraakiisha sacuudiga ma aysan bixin faahfaahin intaas ka dheeraad ah oo wararkaasi la fashiliyey amase weerarkaasi la fashiliyey ku saabsan sacuudi carabiya ayaa sanooyinkii dambe waxaa soo maray weeraro isxigxigay oo ay ku dhinteen dad badan qaar badanna ay ku dhaawacmeen waxaana ay dowladdu sheegaysaa in arrimahaasi ay jiraan si weyn in looga taxadarayo warki oo aad raadiyo muqdisho kala socoteena dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa cabdiqaadir cali axmed ayaa warkaas haka soo saaray cid allaala cidda uu seegana dib waxay uga heli karaan beejka aanu internetka ku leenahay isaga oo qoraal sawirro iyo codad wataba ee radio muqdisho net